bulshada ku nool deegaanka madiina ee gobolka galgaduud ayaa waxaa soo food saartay baahiyahan dhanka waxbarashada iyo caafimaadka deegaanka madiina oo hoos taga degmada xeraale ee gobolka galgaduud ayaa waxa uu isku xiraa degmooyinka xeraale balanballe iyo guraceel qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka madiina ayaa ka warbixiyey baahiyaha ugu daran ee xilligan haysta waxaan ka cabanaynaa isbitaal la-aan iyo iskuul la-aan waxaan haysa caafimaad la-aan gabdhaha annaga umulisooyinka umulahayo maalin walba waxaa loo qaadaa ama xeraale ama cadaado ama guriceel bahalkan la yidhaha waxaan ka cabanaynaa marka isbitaal la-aan hadday naga foolato meeshu farmashi male wax bahalkan la yidhaha baragsharka xitaa keliya looga cabira male bahalkan le magaalada waxaa loo qaadaa meeshii markaas meel caafimaad noogu dhow guraceel ilaa cadaado dhuusamareeb meelahaasaa loo qaadaa midii hadda alla u fududeeyana gura xeraaloo kale ku dhashana waa wax la yaqaan marka wax ay leedahay hadda meeshaan lama arko caafimaad wasaaradda caafimaadka galmudug waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha la xiriira meeshaan madiino oon joogno inay isbitaal caafimaad oo nooga dhiseen m c h bahalkan layidhaha umulisooyinkii noogu daraan bahalkii wax adigu wixii caafimaad ku saabsan baan u baahanna anagu waxbarasho oo maadi ah oo iskuul ma leh dad badan oo dhallinyarahaana ku nool waxaan rabnaa in hay-aduhu ay naga saacidaan xagga iskuulka wasaaradda waxbarashada galmudug deegaanka wuxuu bilowday labada kun iyo shanta wixii ka dambeeyey dhismo cusub baa ka socda aad bay magaalo yaroo fil yaroo aad u kobcdo weeye dadkeeduna waa badan yahay ama magaalo deegaankeeda la degan yaha ha ahaato ama waxa ku nool magaalada gudaheeda ha ahaato dad aad u fara badan weeye dad aan loo qaadan karin kobaceeda iyo macnaha dadkan intuu leeyahay wax loo qaadan kara ma ahan dadka hadda wax ka barta guraceel xeraale baalkan leeyahay huurshe cadaado wixii intaa noo dhow ka yimaada waxbarashadeedu ka yimaadaa magaalo aad u fara badan weeye xagga diiniga hadda aad looga dhigaa waxa kalena waa ku ciilannahay dad badanoo dhallinyarahaoo ama waxbaran lahaa caafimaadka iskuulka ayaa nala jooga marka waxbarashadeeda aad baan waxsanaynaa oon heli karin marka waxaan rabnaa in dowladda galmudug inay naga taakulayso hay-adaheeda dawligeeda in nala ka tukulanya baan rabnaa